mas-uuliyiinta dalka eritrea ayaa lagu soo waramayaa in ay bilaabeen abaabul ciidan oo ay ku abaabulayaan ciidankooda qalabka sida si ay uga jawaabaan dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka tigray ee waqooyiga ethoobiya sida ay sheegeen dowladaha britain iyo kanada mas-uuliyiinta gobolka tigray ayaa dhowaan ku eedeeyey eritrea inay ku soo biireen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda ethoobiya warbixin ay qortay warbixin ay qorto wakaaladda wararka a f b waxaay noo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan dagaaladan soo cusboonaaday bishii hore ayaa burburiyey xabajoojintii march iyadoo sidoo kalena hoos u dhigtay in si nabad ah loogu dhammeeyo colaada labada sano ka badan u dhexeysa mas-uuliyiinta ethoobiya iyo kooxda t p l f ee xoreynta gobolka tigray mas-uuliyiinta tigray ayaa tan iyo xilligaasiba muujinaya sida ay ugu diyaarka yihiin inay ka qayb galaan wadahadalo ay hormuud ka tahay midooda africa balse dowladda etoobiya si furan ugama jawaabin dalabkaasi marka laga soo tago inay tiri waa ay naga go-an tahay wadahadalo nabadeed oo midowda afrika uu wado labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay in isaga uu xabadda hor bilaabay iyadoo dagaaladuna ay ku fideen agagaaraha koonfurta gobolka tigray iyo meelo ka fog waqooyiga iyo galbeedkaba iyadoo taasi ay kusoo jiiday ciidamada eritrea ee taageersanaa kuwa etoobiya intii uu socday wejigii hore ee dagaalkan digniin dhinaca socdaalka ah oo gelinkii dambe ee jimcaha ay soo saareen dowladaha kanada iyo britain ayaa uga digtay muwaadiniintooda ku sugan eritrea in ay koobaan dhaqdhaqaaqooda kadib baaqa ciidamo ururinta ee eritrea digniinahan ayaa muwaadiniinta u sheegaya inay tallaabooyin dheeri ah oo dhinaca ammaanka ay suuragal tahay digniinta britain ayaa sheegtay in eritrea ay arbacadii arintan ku dhawaaqday iyadoo u sheegtay muwaadiniinteeda in ay muujiyaan taxadar dheeri ah eritrea oo ah dalka ugu xirxiran wadamada caalamka ayaan ka jawaabin wararka arintan la xiriira tan iyo markii ay isku dhacyadii ugu dambeeyay ay ka qarxeen gobolka tigray dhowr jeer ayaa gobolkaasi la duqeeyey saraakiisha cisbitaalka aider oo ah kan gobolka ugu weyn ayaa sheegay in lix iyo toban qof ay duqeyntaasi ku dhinteen wakaalada wararka a f b ayaanay u suuro gelin inay si madax bannaan arintan u hubiso galaangalka gobolka tigray ayaa aada loo xanibay mana jiraan wax isgaarsiin ah muddo ka badan sanad t p lf ayaa xukumaysa etoobiya tobanaan sano ka hor intii uusan xafiiska la wareegin abi axmed sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka dowladda abi ayaa ugu yeertay kooxda t p l f inay tahay mid argagixiso iyagoo mas-uuliyiinta tigrayna ku sheegay kuwa aan sharci ahayn abi oo ku guuleystay abaalmarinta nobeelka ee nabadda ayaa ciidamadiisa u diray tigray bishii nofembar si ay u maquuniyaan t p l f iyagoo ka jawaabaya waxay ugu yeereen dagaal ka dhan ahaa ciidamadii federaalk etoobiya ee gobolkaasi ku sugnaa balse t p l f ayaa dib u qabsatay inta badan deegaanadaasi bishii juun ee sanadkii kadibna waxay dagaalada ku faafeen gobolada dariska la ah tigray ee cafarta iyo amxaarada kahor intuusan dagaalku gaarin ishorfadhi
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay